haddaba dagaaladaasi iyo xiisadaha ka taagan gaalkacyo ayaan sidoo kale waxaan waraysi kala yeelanay wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ee puntland brofesor cabdulqaadir cabdi xaashi isagoo ku sugan magaalada nairobi waryaheena sahre cabdi axmed ayaa waraysatay waxaana ay ugu horrayntii weydiisay ujeeddada socdaalkiisa uu ku joogo magaalada nairobi
zahra waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o eda waan salaamayaa waxaan halkaan u imid hadda inaan aado shirka wadatashiga soomaalida oo lagu qabanayo muqdisho wafdiga puntland lagu qaybgalaya ayaan ka mid ahay waxaanan kasoo noqday shirar kale oo aan kasoo qaybgalay baan kasoo noqday
waxaa jirta in magaalada gaalkacyo ay ka dhaceen labadii cishe lasoo dhaafay dagaal dad badana ay ku dhinteen dagaalkaasi maxaa uu salka ku hayaa
nasiib xumo wey horta runtii dadka dhintay ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay caafimaada siiyo waxaa weeye gaalkacyo runtii muddo way iska deganaanshaheedu ma fiicnayn dowladda puntlandna waxay ku howlaneyd runtii oo markii haddaan kasoo kacayay wadanka lagu mashquulsanaa oo madaxweynuhu uu martigeliyey odayaasha beesha beelaha degan gobolka mudug si looga tashada si wax looga qaban lahaa oo loo soo afjari lahaa deganaansha la-aanta iyo amni xumada ka jidhay gobolkaas gaar ahaan degmada gaalkacyo oo degmo dad badan degan yahay ah dad badan oo barakacyaala barakacyaalaho soomaaliyahana ay soo degeen oo ka yimid gobolada koonfurta xasilooni darada iyo dhibaatada maanta ka dhacdan runtii waxay salka ku haysaa arrimahaas
ma jirtaa in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ay yihiin kuwo salka ku hayo qabiil lagu duulay oo deegaankaasi ah horta qabaa'il kama dhicin dagaal kama dhicin aan ku soxo qabiil qabiil ku duulayna ma jiro dadka meesha wada degan waa dad walaalaah oo isku qabiilah ayagoo dhanba haddii qabyaaladii waxaa la ego laakiin dhici kartaa in qof shaqaaqo wada ama maaragtay dhibaato wada uu kusoo dhex dhuunto qabiil qabiilkaasi qabiil kastuu noqon karaa qabaa'il tiro badan oo degan puntland baa dad fidno wadadayaala dhex galeen ma aha in qabiilka isaga la raadsanayo laakiin dadkaas dhibaatada wada si loo qabto ama loola falgalo baa dowladdu howlgallo badan u gashay hadda ka hor gobolka bari bay ka dhacday sanaag iyo bari meesha iska galan bay ka dhacday karkaar bay ka dhacday mudug bay ka dhacday ma aha wax oo maxaanku irahdaa ku kooban beel mudug degan ama gaalkacyo degan dagaal qabiilah iyo qabaa'il qabiil ahaan isugu soo duulayna ma jiro waa been weeye waana waxa runtii dad raba dadka walaalaha wada degan inay ama isku diraan ama maaragtay shaqaaqo iyo dhibaato ka dhex abuuraan
waxaad sheegtay in dad la doonaya in la qabto ay meeshaasi galeen aysan ahaynna qabiil qabiil ku duulay amaba qabiil lagu duulay waxay doontaba ha noqoto sida idaacadaha looga sheegayay maxay yihiin dadka laga qabanayo
dowladdu dadkay raadinaysay waxaa jira nin odayah oo weyn ba hadda ugu dambeeyey dadkii la dilay maantay oo deegaankaba kasoo jeeday hadda dagaalku ka dhacay nimankii dilay baa la qabtay waa iyagaa la waraystay dad bay sheegeen dad bay faraha ku fiiqeen dadkii baa lagu daba jiray marka yacni waa nasiib xumo in maaragtay runtii dagaal ka dhaco qof la qabanayo oo amni xumo loo raadinayo laakiin muhiimaddu ujeeddadu ma ahayn in beesha degan garsoor lagu duulo beesha garsoor deganna maaha beel argagixisaa maaha maaragtay shabaabna ma aha waxaa weeye laakiin dad xun waa ku soo dhex dhuuman karaan sida ay ugu dhex dhuuman karaan beelaha kale oo dhan uguna dhex dhuuntaan in waa dhici kartaa in khasaaraha ka dhasha falgallada ama howlgallada dowladdu samaynayso ay mararka qaarkood ay dhici karto inay ka bataan khatartii meesha ka jidhay haddii taasi dhacdana dowladdu inay saxdo waa wax aan ku howlanahay oo ama ha ka dhacdo gaalkacyo ama meel kale ha ka dhacdo laakiin in amniga la sugo oo puntland amnigeeda la sugo waa arrin muqadasa weeye waana arrin waajib ku ah dadka puntland oo dhan iyo dowladdu inay iska kaashadaan
adigu waxaad kasoo jeedaa beesha xilligan dagaalku uu qabsaday ee deegaanka garsoor bal waxaad ka warantaa dhinaca kalena dowladda waad ku jirtaa oo golihii wasiiradii ayaad ka mid tahay maxaa dadaalla ah oo xilligan socda dowladdu horta howlgalladii iyadoo ay ka waday gaalkacyo hadda waa hakese waa la joojiyey waxaan rajaynaynaa inay aysan dhibaato gaarin dadka ka horayadka ah oo iyagoo aan dembiga lahayn sidii loola howlgeli lahaa wixii khalad khatar wada oo amniga khatar ku ah dowladdu istaraatiijiyad bay ka samaynaysaa laakiin waxaanu ka shaqaynaynaa in wixii dembi galana la qabto oo la abaal marayo dadka reer puntland ama deegaanka ama hadda qabaa'ilka aad sheegtay ama qabaa'ilka kaleoo waddanka degan oo walaalahana haddii dhibaato noocaas oo kale ah lala dhexgalo in maaragtay si badbaadisa qofka muwaadinka waan dambi lahayn kii mujrimana loo qabto in laga shaqeeyaanu ka shaqaynana
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ee maamul goboleedka puntland brofesor cabdulqaadir cabdi xaashi oo isagoo magaalada nairobi jooga u waramayey waryaheena magaalada nairobi zahra cabdi axmed